wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsana kuna soo dhawaada qodobada waaweyn warka duhur
uu qiyaasay shan iyo labaatan milyan oo dollar oo ku khasaartay debkii xooganaa ee ka kacay goobo ganacsi oo ku yaala isgooska banaadir ee magaalada muqdisho
soomaaliya iyo hay-adda lacagta adduunka oo kala sixiday heshiis muhiim ah oo ku aadan daycafinta soomaaliya
soo baxaya gaari ay saarnaayeen dad shacaba oo lagu rasaasiyey duleedka magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ciidanka ammaanka magaalada beledweyne oo howlgallo ka wada gudaha magaaladaasi kadib weeraro khasaare geystay oo ka dhacay isla gudaha magaaladaasi
badan oo u tarsamaysa doorashada kuraas ka tirsan baarlamaanka ee golayaasha deegaanka ee dalka australia madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo kulan gaar ah la qaatay gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi
ugu waaweyn dowladda ruushka oo lagu eedeeyey inay cuntada u adeegsanaysa sida hubka dagaalka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
duhur wanaagsan jimco wanaagsan dhegeystayaal maanta oo maalin jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay labaatanka bisha shanaad sanadka laba kun labaiyo labaatan dhegeystayaal kusoo dhawaada warkii duhur iriidu dalsano faahfaahsan hanti lagu qiyaasay shan iyo labaatan milyan oo dollar ayaa ku khasaartay debkii xooganaa ee ka kacay goobo ganacsi oo ku yaala isgooska banaadir ee magaalada muqdisho dabkii xooganaa ee xalay ka kacay goobo ganacsi oo ku yaala suuqa anirahde goobo ganacsi oo ku yaala isgooska banaadir ee magaalada muqdisho ayaa waxaa laga helayaa faahfaahino dheeraad ah dabkaas oo socday saacado dhowr oo xiriir ah dabka ayaa markii hore waxa uu ka kacay goob ganacsi oo ku taala isgooska banaadir kadibna waxa uu kusii faafay goobo ganacsi oo ku dhegnaa goobtaas ganacsi iyadoona markii dambe dabkaas lagu guuleystay damintiisa muuqaalo iyo sawiro laga soo qaaday goobaha gubtay ayaa muujinayay baaxadda u lahaa debkii ka kacay suuqa waxaana daminta dabkaas ku guuleystay waaxda dabdamiska maamulka gobolka banaadir gaadiidka dabdamiska shirkadaha isgaarsiinta iyo dadweyne fara badan oo isugu tagay goobta qaar ka mid ah ganacsatada goobaha ganacsi ka gubteen oo la hadlay warbaahinta ayaa u sheegay in dabka uu baabiiyey goobo ganacsi oo badan oo yaalay oo ku yaalay isgooska banaadir ee muqdisho islamarkaana gebi ahaan ay ku burbureen goobihii ganacsiga sidoo kalena ay ku basbeeshay hantidii taalay sidoo kale ganacsatada ayaa waxay sheegeen in hantida ku baaba'day debkii ka kacay halkaas ay lagu qiyaasay lacag dhan shan iyo labaatan dollar oo mareykanka ah islamarkaana ay ay lahaayeen hantidaas dad ganacsato ah oo ku ganacsanayay goobihii ganacsi ee xalay ka kacay debkii xooganaa waxaana debkaas oo saacado dhowra socday markii dambe lagu guuleystay daminkiisa waxaa sidoo kale maanta ka socda weli halkaas anirahde waxaa ka socda goobaha dabka ay ka kaceen gurmad ku aadan sidii loo soo saari lahaa waxyaabihii ka haray goobaha waa waxyaabihii ka haray ganacsigii yaalay ama agaabt alaabtii taalay goobaha ganacsi ee gubtay iyadoona sawirada lagu arkayay gurmud weli halkaas ka socda iyadoona sidoo kale ay burbureen dhammaan xarumihii ganacsi ee dabka uu qabsaday qaar ka mid ah ganacsatada lahaa goobaha ganacsi ee gubtay warbaahinta la hadlay ayaa sharaxaya sida ay wax u dhaceen
anuu amari jaamacaada meesha hanti waxaa nooga gubatay laba dukaan oo laba baqaaro aad waaweyn oo laba carwo ah walaashay farxiya diiri warsame iyo walaalkii maaragta axmed jaamacaadan arna mari jaamacaadan ayaa la yidhaah sidaas ayaa u soo gurmanay asaga hata wax nafa oo dada noogama dhiman balse maal meesha maaragta way ku basay ilaahay baa mahad u sugnaatay intaan laga soo badbay intaanba muslim iyo waxaa noo soo baxay tol ma ahan tuugaana dhici lahayd bacdana waxaan u mahad celinayaa ciidanka dowladda oo maaragtay aan saaciidaadka helno marka ciidanka dowladdana ilaahay kor ha ka dhig iyo saxaafadda kuwa hurmuud qaas kuwa hurmuud iyo kuwa maaragta kale oo gobolka baraandeer iyo ciidamada qalabka sida oo maaragta cabdibilayaasha wata tuuga baangado wadata ayaana soo weerartay iyo midyo iyo tooreeyo hase hata dadkii soo gelila xataa ayakii ka soo geli waay lowlaan ciidanka dowladda nisaga waxu dhahaan magacaygu waa cali axmed dadiin mahaaradda uu dabka kaca midda ku dhegana carwo ku lahayd meesha anoo ku jiro dad macaamiila wax ka iibinaya yaa waxaa ka war hela dadkii oo la war meesha ka soo baxay ku gubanine waxaa kala badbaadana naftayda unbaa ka jirta wax kale oo aan kala badbaada ma jiraan meesha haa carwadaa ku dhex jiray dadaa wax ka iibinaya macaamiila dadkii anaa u adeegaya la gorgortamayo la warniyo hadda maxaa wax naga siinaya haa dabkii kacay dabka kor u qabsaday qaybtii koroo gubanaysaa ka war helan dadkiiyaa noo sheego yir war meesha ha ku gubaninaya ka soo bax naftiina kala carara waxaa kala cararna oo kala badbaadnana nafteenaa ka jira ilaah mahad iskale wallah antim aad u badanayd waxaa kala badbaada maba jiraan meeshu ma aad u camireed meel maasha allah ay ahayd meel loo soo adeegay ahayd waxaa ku qiyaas kara maqaan Ee, waxaan ahay milkiiliya carwa day to day carwada meeshaan ku taalla oo day to day bulshada inta badan ay garanayaan day to day leedhaa qadar laa maashaa waxaa weeye waa qadar rabbiyaa ku dhacday dadkii meeshaan ku ganacsanayey oo suuqleyda ahaa oo anigu aan ka mid ahaa oo carwooyinka lahaa ma garanaysaa baqaarada waaweyn lahaa ee mataqaanaa istoorada ahaa dadkaas waxba uma badbaadin waxooda waa dhinteen qadar rabbi baa ku dhacay ilaahay baan ka baryaynaa badal khayr qaba Ee, dabka aniga waa joogay markii uu kacayay carwadaan joogay waxbaan iibinayey dabka wuxuu ka kacay carwooyinka qayb ka mid a carwo ka mid uu ka kacay oo meel cosmaticaska lagu gadayay oo haqabtira shopping center leeraah dabku ka kacay koronto uu kala bedelayey sida anaan lakugu sheegay dabku kolle sida guud korontu ka kacay koronto uu kala bedelayey korontooyinka mid ka mid a ah, waxay maqneed dhowr iyo labaatan daqiiqay maqneed koronto kale ugu xariirsaneed labadii koronto inuu kala bedelayay uu noogu sheegay Ee, shoor ka dhacay korontadaasaan suuqaan galaaftay aa saameeyey Ee, sidaa darteed carwada ayaa dabka ka kacay haqabtire shoobin waxaa iskale aniga walaalkay Ee, marka ilaahay waxaan leenahay badal khayr qaba allaha ka siiyo asaga iyo masxiinta kale oo dariska la ahaa aad bay khasaare xoog leh soo gaaray asagoo horta haba yaraate wax laga badbaadjay oo jira waxaa ka mid ah aan ka codsan karaa dhalinyaro oo iskriin ah bes qofka ugu horreeya gacanta uu ku soo dhigay iskriinka yarka weliba boqol iyo konton ka doora joogto waxaan ahayn oo laga badbaajin ma jiraan ayaa saacado laakiin dhammaan hantidii meeshaas taallay haqabtire shoobin gebigeeda waa busbeeshay wax ka al- al- nacfi oo maantayta oo ka ka soo haray alla dhihi kara waa badbaadeen habeeraatid ma jiro marka waxaan ilaahay ka baryanaa samar iyo imaan inuu ilaahay naga siiyo laba qayb bay ka koonay haqabtire shoobin qayb hoose iyo qayb kare qaybtii hoose iyo qaybtii kareba dhammaan waa isku basbeeshay dabka wuxuu ka kacay ee, koronto oo saacaddii oo macnaha dee korontada way tegaysaa waa waa la kala bedelaya moogta saasuu dabka ku qarxay iyo fiilooyinkaan aan marka hore aan nidaamsanayn shirkadaha hantidooda haddaan qiyaaso dadkaa suuqa wada joogtay dhallinyarada ah wada- oo meeshaas wada joogtay haddaan qiyaaso hanti aan ka helan shan iyo labaatan milyan dad lacagaan ka yareen ayaa meeshaa ku basbaashay sidaa darteed marka dadka soomaalida waxaan ka codsanayaa dadku waa tabar yaraayeen deymaan lagu lahaa qofku af- dadku- inay dadka gacan qabtaan una soo duceeyaan ilaahay baa wax bixiye waxa qof walba tabartiisa ah oo walaalada wax ku tari kara muslimiintaan ka codsanaynaa
dowladda soomaaliya ayaa waxay heshiis muhiim ah la siixatay hay-adda lacagta adduunka ee i m f a dowladda federaalka soomaaliya ayaa heshiiskan waxa ay la gashay hay-adda lacagta adduunka ee i m f kaasi oo ku saabsan dib u eegista labaad iyo sidoo kale saddexaad ee barnaamijka dhaqaalaha ee soomaaliya heshiiska oo la xiriira heerarka shaqaalaha ayaa waxa uu ku xiran yahay inuu ansixiyo guddiga fulinta waa guddiga fulinta ee hay-adda i m f balse uu u kordhin doonto taageerada miisaaniyadda ilaa iyo s- toddobiyo tobanka bisha soo socota ee agoosto ee laba kun labayo labaatan war ka soo baxay hay-adda i m f ayaa waxaa lagu sheegay inay heshiiskani gaartay kadib markii ay wadahadal dhanka farsamo ah la yeelatay ah, m- xubno ka socday dowladda soomaaliya doctor cabdiraxmaan beyle wasiirka maaliyadda ee soomaaliya ayaa sheegay in heshiiskani uu muujinayo dib u habeyn weyn oo lagu sameeyey habka loola macaamiltamayo hay-adda i m f kaasi oo ku aadan barnaamijka dayn cafinta ee dowladda soomaaliya lagaga cafinayo deymaha lagu leeyahay horaantii bisha may dowladda soomaaliya ayaa la xiriirtay hay-adda i m f kaasi waa xiriirkaasi oo ku aadanay sidii soomaaliya looga caawin lahaa iyo lacagaha deymaha ee lagu leeyahay kuwaasi oo intooda badan laga cafiyey
faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya maleeshiyaad hubeysan oo duhurnimadii maanta gaari ay saarnaayeen dad shacab ah ku rasaaseeyey duleedka magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug wararkaan ka helino duleedka gaalkacyo ayaa waxay sheegayaan in halkaas maleeshiyaad hubeysan ay wadada u galeen gaari ay saarnaayeen dad shacab ah oo safar ku ahaa isla markaana kusii jeeday gaalkacyo balse xilli ay marayeen duleedka magaalada ay rasaas ku fureen maleeshiyaad hubeysan khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay falkaas waxaana la soo wariyey in laba ruux oo kamid ah dadkii saarnaa gaariga ah ay ku geeriyoodeen halka dad kale oo shacab ah waa qof kalena uu shacab ahaa isna sidoo kale dhaawac uu soo gaaray midadka iyo dhaawacyada ayaa waxaa la geeyay cisbitaallo ku yaala magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaana halkaas qofka dhaawacmay lagu dabiibayaa iyadoo sidoo kale la filayo in labada qof kale ee geeriyootay aas loo sameeyo waxaana wararka intaa ay ku dirayaan in falkaas uu ka dha- waa falkaas la xiriira rasaasta lagu furay gaariga uu sarka ku hayo diral muddooyinkii dambe ka dhacayay duleedka magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug iyadoona deegaanka ama goobta uu falku ka dhacay ay ka taagneed xiisada la xiriirta isqabqabsi dhanka maam waa dhul dhanka dhulka ah iyadoona hal- halkaas ay tageen markii dambe ciidamo ka tirsan kuwa maamulka galmudug oo sameeyey howlgal baaritaana ah oo lagu baadigoobayay dadkii ka dambeeyey falkaas maleeshiyaadka hubeysan ayaa goobta isaga baxsaday falka kadib iyadoona u baxsaday dhinaca howda sida ay wararku ay sheegayaan deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada mudug iyo galgaduud ayaa waxaa sanadihii dambe am- ama muddooyinkii dambe kusoo badanayay dirarka qorsheysan ee la xiriira anooyinka qabiil iyo sidoo kale weerarada ay geysanayaan maleeshiyaadka hubeysan iyadoona dhowaan ay ahayd in magaalada ga- waa cabudwaaq ee gobolka galgaduud lagu dilay wiil dhalinyaro ah oo ka mid ah dadka deegaanka iyadoona dilkiisa la sheegay in uu salka ku hayay anooyin qabiil
ciidamada ammaanka ayaa waxay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ka wadaan howlgallo qorsheysan kuwaasi ay ku baadigoobayaan dabli la sheegay xalay in ay weerareen magaaladaasi ciidanka ayaa waxaa la arkayaa iyagoo howlgallo ka sameynaya xaafadaha kala duwan ee ay ka kooban tahay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan xaafadaha ayay guri-guri u baarayaan sidoo kale ee waxaa wadooyinka waaweyn ee magaalada lagu arkayaa ciidanka oo baaritaano ku sameynaya gaadiidka noocyadiisa kala duwan xalay ayay ahayd markii bamgacmeed lagu tuuray ah, xafiiska ay waa xafiis ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka hiiraan oo ku yaala xaafadda buundaweyn ee magaalada beledweyne waxaana weerarkaasi bambaano oo dhaawacyo kasoo gaareen askar iyo mas-uuliyiin kala duwan kuwaasi oo ku sugnaaya xarunta bamka lagu weeraray ilaa iyo saddex ruux uu ku jiro xogeyaha xaafadda buundaweyn ayay dhaawacyo kasoo gaareen sidoo kalena askar kale ayaa ku dhaawacmay bamkaasi xalay lagu tuuray magaalada ciidamo ka tirsan kuwa booliiska ayaa markaasi gaaray goobta kuwaasi oo sameeyey howlgallo balse ma la shaacin dad loo soo qabtay falkaasi bambaano ee lagu weeraray xaruntaasi
musharaxiin fara badan oo soomaali ah ayaa u tartamaya kuraas ka tirsan baarlamaanka dalka australia soomaali badan ayaa isu soo sharaxay sanadkan tartanka loogu jiro kuraas ka tirsan baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka ee dalka australia doorashada baarlamaanka dalka australia ayaa ka dhaceysa bixi magaalooyinka waaweyn dadka dalkaas iyadoona ay codbixiyaasha ay ka mid yihiin dad soomaali ah sidoo kalena ay ku jiraan dadka tartamaya muwaadiniin soomaali ah oo dalkaas ku nool iyadoona hogaanka bulshada ay ugu baaqayaan soomaalida in ay usoo baxaan codeynta si codkooda ay u siiyaan soomaalida tartamaysa sahro sheekh mustaf oo ka mid ah musharaxiinta u tartamaya kuraasta baarlamaanka australia iyo golayaasha deegaanka ayaa la hadashay oo la hadasha andaraada ee warbaahinta v o a ayaa waxa ay u sheegtay inay ku faraxsan tahay inay u tartanto doorashada kursigaas islamarkaana waxay tilmaamtay in ay rajo weyn ka qabto in ay kusoo baxdo mid kamid a kuraasta baarlamaanka dalka australia sidoo kale waxaa intaa ay ku darsay sahre sheekh mustaf in ay dooneyso inay ka mid noqoto xildhibaanada baarlamaanka dalka australia
iskuulo badan ayaa laga codaynayaa mid waxaan istaagayaa la dhaho ivanhoe primary school iskuulka ilmahayga labadeeda ilmoodba ay ka baxeen ay- ay- ay- aan joogaya Een, maxay ahayto waxaan dhihi lahaa iigu imaada Een, waanan in caawinaynaa sidii loo codayn lahaa Een, iigu imaada Een, aan i garab istaaga Ah, rajada aad ayay u fiican tahay waddanka wuxuu ku jiraa xaalad oo isbedel ah oo dadkii ay naceen labada xisbiye waaweyn ay u arkeen xisbiyada waaweyn ee xisbiga horumarinayaan ay dadka marka in independent inaan ahayn its um, aad ayay rajada u weyn tahay hadda labadii subuuc oo lasoo dhaafay waxaan waxaan qabnaa wax la dhaho pre polling pre-pollinka ha waktigoon la gaarin maalinka in lasii codayn karo ha marka dadkii intay soo codayaan soo baxayaan dhahayaan waan kuu codeeyay adaan kuu codeeyay i hope you do well adaan kuu codeeyay it's quite remarkable ha yacni dadkii yaalla waan kuu codeeyay qofkii markuu codeeyu soo baxo soo baxo wuxuu leeyahay waan kuu codeeyay sahar adaan kuu codeeyay haddana maadaama aan ka ahaa active oo yacni ku dhex jiray iskuullada iyo sports clubyada oon ilmo maxaafadda aan ku korsaday ilmihii aan aan football clubka aan ka diiwaan geliyaa labaatan labaatan iyo shan jir ee hadda oo codaynayaan marka dadka kale xataa meesha taagan waa ila yaabeen maxay dhaheen how did you saad ku taqaanaa dadkan oo dhan saad ku baratay marka markaan ku dhaho cunugan iskuulkaygu la aado cunugayga ama anaa coach gareeyey ama basketballka aan ay ka qayb galeen marka taas ayaa rajada inay weyn tahay keenayso iyo dadkiioo naceen labada xisbiyo waaweyn waa ogsannahay labadii sanoo lasoo dhafaa haddaad fiirisid labada xisbiyo waaweyn xisbiga unbay hor dhigaan dadkii doorta ma hor dhigaan marka movement ayaa socota australia in la doorto independent qof mada banaan oo xisbi aan ahayn marka haddii la fiiriyo taariikhda waddankana dad badan baa jiro oo independent ahoo madax bannaan oo baarlamaanka fadhiyo oo wax badan u qabtay waddanka ha wallaahi dadka soo soomaalida oo xaafadda aan degan jaaga jaagaan aan dad waxaa waa dhiig leh dad dhiirigelin leh maxay ahayd to i think dhaqankeenana waa dhaqan ee qof soomaali hadduu soo taagan yahay qof soomaali unbaa ad garab istaagaysaan
halka warkaas aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan muqdisho soomaaliya xogeyaha arrimaha dibadda mareykanka antonio blinken ayaa ku yidhi ruushka inay cunada u adeegsanayaan sida hubka dagaalka moscow ayaa waxa ay go-doomisay dekadaha ku yaala badda madow ee yukrain waxaana ay sheegtay inay u ogolaan doonto oo keliya dhoofinta qamadiga iyo sidoo kale raashinka kale ee muhiimka u ah cuntada waxaana taasi ay keentay in xaaladda nolol xumo ay soo wajahday boqolaal waa kumanaan dad ah oo ku nool halkaasi master blinken ayaa sheegay in golaha ammaanka ee qaramada midoobay in ruushka uula sii si ula kac ah uu arrintaani u sameynayo warkii waad kala socoteen dhegeystayaal raadiha dalson waa nagintaa ciddii warkaygu seega waxay dib kaga heli karaan baraha in internetka ku leenahay ee radio dalson dot com
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tale la hel